waxaa halkan ciidanka nabad sugidda jubbaland uu ku soo gudbinayaa in ninka la yidhaahdo cabdifitaax xashir cabdi cabdifitaax hooyadiis waxaa la yidhaahdaa foosiyo jaamac cali waa saddex iyo labaatan jir ninkani wuxuu ka tirsan yahay argagixisada al-shabaab waxaa loo soo diray walxaha qarxa ee halkan aad ku aragtaan waxaana loogu tala galay in bisha rabadaan lagu qarxiyo ama lagu dhibaateeyo shacabka reer jubbaland ama aan ka codsanaynaa in ay soo sheegaan meel walba ay ku arkaan ragga dhagarqabayaasha ee al-shabaab si ay uga taxadiraan dhagarqabayaasha naftooda iyo maalkooda duulaanka ku ah soona sheegaan falalka foosha xunxun oo ay kaga faa'iidaysanayaan bisha rabadaan